بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم kitaaب الوakaalة wakaaladii ayuu u kitaab yahay alwakاalaة بfaتxi الwaawi waqad tuksaru oo in la hoos dhigana waa laga yaabaayo alwikaala la yidhaahdo ayb bacdu nusakna waxay dhigayaan kitaabu اlwakaalati wa wakaalati الshariik ayb qaarna baab ayay ka dhigayaan ayb wakaalada marka luqatan altafwiidu wاlxifdu weeyaan ayb sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa iqaamatu shakhصi hayrahu maqaama nafsihi muطlaqan ow muqayadan shakhsigu inuu joojiyo hayrkiis booskii nafsaddiisa meeshuu isagu taagnaan lahaa ayuu qof hayrkiisa joojiyey muطlaqan ow muqayadan ama waa idlaaqay ama iyadoo la qayday intaba wakaaladu marka sharcan macnahaasay leedahay baabu wakaala baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan wakaalatu shariiki shariigii wakaaladiisii oo ninkii kale ee shirkadda kula jira oo wakiilka oo wakiilanayay fi lqismati qaybta iyo wagayrihaa iyo kayrkeed oo u wakiilanayay waqad ashraka الnabiyu salى اllahu عalayh waalihi wasalam nebigu wuxuu wadaajiyey caliyan cali fii hadihi hadyigiisa dhexdiisa ayuu shirkad ka siiyey uma markaa dabadeed amarahu wuxuu amray biqismatihaa qaybinteeda yacnii rasuulka iyo cali baa waxay wadaageen hadyi boqol neefay wadaageen meelahaas cali xoogaabuu keenay nebiga xoogaabuu keenay wixii ay wadaageen markaas ayaa nebiga qaybinta hadyigaas ayuu cali u wakiishay marka waa shirkad nebiga cali ay shirka ku ahaayeen nebigii markaa wuxuu tafwiid siiyey oo oggolaasho uu siiyey ninkii shirkada la ahaaye cali ahaa wuxuuna u wakiishay shaqadaa inuu qabto ayb marka tarjamada iyo marka kitaabka iyo kulli waa isdaboolayaan qaala xadaanaa qabiisatu huwa qabiisatu bnu cuqba qaala xadaanaa sufyaanu can ibni abi najiixin can mujaahidin can cabdiraxmaan bni abi layla can caliyin radia allaahu canhu qaal amaranii rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebiga ay amray an atasadaqa inaan sadaqeeyo bijilaali اlbudni halihii halihii hadyiga ahaa maryihii kor saarnaaye kebadda iyo waxaa u ahaa ayb allatii nuxirad taasoo markaa la dhuundhabay wa bijuluudihaa iyo maqaarkeeda halihii hadyiga maqaarkooda iyo ayb iyo wixii korka ka saarnaa ee rarka looga dhabarkeeda loogaga ilaalinaya kebadda waa ayuu nebiga sal ll ly slam cali wuxuu leeyay nebiga ee amre inaan soo sadaqeeyo marka cali shariig buu nebiga la ahaa shaqadan marka uu qabanayana waa shaqo wakaalo ah uu qabana tarjamadii xadiidku marka waa isku daabaqaynayaan meeshaasayna iska daboolaan qaala xadaanaa camru bnu khaalid qaala xadaana اleyثu can yaziida can abilkhayr can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalama nebiga acطaahu hanaman ari ayuu siiyey yaqsimuhaa uu qaybiyo calaa saxaabatihi asxaabtiisa oo u qaybiyo ari buu u dhiibayo asxaabteyda u qaybi buu yidhi fa baqiya waxaa haray catuudun neef orgi ah orgi ayaa haray catuudku waa orgiga haddii uu gaaro idaa balaqa sifaad haddii uu gaaro inuu waxboodo orgi yacnii gaaray inuu waxboodo ayaa soo haray fadakarahu lilnabiyi sala allahu calayh waali wasalam cuqba nebigu u sheegay faqaala waxa uu yidhi daxii bihi anta adiga ku udxiyayso xadiidkan hadda marka wax oo cuqba inuu nebiga shirko la ahay kuma cadda inuu cuqba nebiga ou shirko la ahay oo shaqadaa nebiga oo wakiil ugaga dhigtay hadda xadiidkan sariix kuma aha laakiin maadaama nebigu uu u wakiishay inuu udxiyadii qaybiyo wakaana ayb wakaana shariika almawhuubi ilayhi cuqba iyo dadkaas udxiyada loo hibaynayey oo la siinaayeyna shirkad ayaa ka dhexayso xoolahan dad muslimiinta oo dhan waxay lahaayeenoo kale ahayd maadaama marka dadkaa loo hibaynayey shirko ou la ahaa fa tawkiiluhu calaa daalika ka tawkiili shurakaa'ihi ayb aladiina qasama baynahum اladaaxi marka isaga uu ka wakiil dhigto waxay la mid tahay shurakadiisii oo uu ka wakiil kaga wakiil dhigto qaybinta ayb sidaasuu allaamicu sabiix shamsudiin albarmaawi sidaasuu sheegay marka waxaa weeyaan cuqba maadaama xoolahan dadkaa la siinayo ha loo geeyey nebigu sal ll slam uu yidhi isaga laftirkiisii qayb uu ka yahay oo uu ku jiray dhinacaas marka waxaa weeyaan sidii wax qaybintii markaa shariig wax qaybinta markaa uu u dirayoo kale xukunkiisaa la siiyey oo la dejiyey binaan calaa daalikana marka tarjamada sidaasuu ku waafaqayaa buu yidhi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa wakala almuslimu muslimkii haddii uu wakiisho xarbiyan nin xarbi ah gaal xarbi ah fii daari اlxarbi daarulxarbi dhexdeeda uu ku wakiisho ow amase fii daari اlislaami daarulislaam dhexdeeda jaaza waa bannaan yahay arrinkaas gaal xarbi oo markaa dee yanii dhulkii daarulxarbi jooga isaga waa la fahmi karaa halkaas marka uu joogo oo daarulxarbiga inuu wax u wakiisho uu yidhah war waaa waxaa meeshaas ii yaallo shaqadaas ii qabo waa bannaan tahay ow fii daari lislaamina waxay ku imaan kartaa waa xarbi isaga laakiin markaan ammaanow ku yimi waa xarbi daarulislaam ayuu ammaan ku yimi siduu ammaan ugu imaan karaa waxaa noqon karaa rasuul oo nin ergaya warqad iyo wax loo soo dhiibou noqon karaa xarbina waa yahay lamana dili kara markaas oo rasuulka sal l slm waa kii yidhi lowlaa ana rusula laa tuqtal laqataltu haddaanan ka cabsanaynin rususha inaan la dilin sidaa haddii yanii rususha inaaninaan la dilin haddaynan jiri lahayn waa ku dili lahay waa kii yidhi marka waa xarbi oo musta'man ah oo markaas daarulislaam musta'man ku ah shaqo ma loo dirsan karaa wakiil ma laga dhigan karaa jaaza labadaba waa bannaantu yidhi imaam albukhaari qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu cabdillaahi dabcan waxaa looga wakiil dhiganaa horena waa usoo sheegnay masale tan ku dhow waxa looga wakiil dhiganaa wax bannaan inay yihiin horta wax muslim dhibaato aynan ka soo gaarayninna waa inuu yahay laakiin gaalku wakiil loogama noqon karo muslimka baabi'intiisa diinta baabi'inteeda wakiil loogama noqon karo markaas adia isaga isku midaa noqonaysa waxba isma dhaanta waxaa laga hadlaa marka taas maaha ogow qال xdثna cبدالعزيز بن cبداللahi وhuوa الweysiي qال xadثnii يوسف بن الmاجiشhون وhuوa يوسف بن يعقوب بن الmاجiشhون أbو سلمة ثقة أخرجa xadيiثه البخاaرiي ومسلم والنسائي وبن mاجة عن صالح بن إبراhيم وhuوa صالح بن إبراhيم بن عبدالرحمن بن عوف ثقة أخرجa xadيiثه البخاaرiي ومسلم yب عن صالح بن إبراhيم بن عبدالرحمن بن عوف can abiihi can jaddihi cabdiraxmaan bni cawf radia allaahu canhu qaal kaatabtu umayata bna khalaf umayatu bnu khalaf ayaan la kitaabooday wax la qortay waxbaan la dhigtay kitaaban qoraal heshiis yani bian yaxfadanii inuu ii ilaaliyo aniga fii saaqiyatii waxyaabaha aan u iilanayo saaqiyada waxaa la yidhahdaa maa yamiilu ilayhi rajul qofku waxa uu u iisho yani waxaa u iilanaysaa marka waa ehelkaagii maalkaagii iyo waxaas marka fii saaqiyatii wuxuu ujeedaa waxa khaaska ii ah oon u iilanaayo ayb inuu ii xifdiyo bimakata maka uu iigu xifdiyo maka waa daarulxarbi markaas daarulxarbi ayb wa axfaduhu anigana aan ilaa aan ilaaliyo fii saaqiyatihi waxyaabaha markaa isaga gaarka u ah ee oo wixiisa aho oo u iilanayo bilmadiinati madiine inaan ugu ilaaliyo anigana wixiisa inaan madiine ugu ilaaliyo waxayga maka inuu igu ilaaliyo isagana falamaa dakartu markaan u sheegay arraxmaan markaan u sheegay isaga magaciisa cabduraxmaan sow lama dhaho wixii waa la qorayaa marka cabduraxmaan markaan idhi oo arraxmaan aan u sheegay qaala waxauu yidhi laa acrifu araxmaan raxmaan ma aqaano yidhi aniga kaatibnii igula kitaabo oo igula heshiiye waxay igula dhigataa bismika aladii kaana fi ljaahiliya magacaagii jaahiliyada aad lahayd wax igula dhigo fakaatabtuhu cabdu camrin waan la kitaabooda cabdu camrin ayaan kula kitaabooda arrintaani marka dee waxaa araxmaan qalbigiisa ma aha wax laga masaxaayo warqadda waay wax laga masaxaayo marka waxay u dhibaysa male gaalnimona maaha nacaybna maahan waa sidii nebigaba uu u tiray bismi illaahi raxmaan iraxiim qor markii la yidhi iska tir waa kii yidhi laa nacrifu markay dhaheen araxmaan annagu raxmaan ma naqaane tir bismika allaahuma dhig waayahay marka arrintan marka maahan inuu ilaahay ka tegey ilaahay kama tegin qalbigiisana waa ku jiraa badankiisa iyo cibaadadiisiina ilaahay xaggiisaay ku wajahan tahay ee waxa uu ka tegaya waxay tahay qoraalkaas meeshaan lagu qoraayo qoraalkuna wuxuu ka tarjumaa un sifo qoraalku yani wuxuu ka tarjumaa waa wax loo dhigaayo waa magaca inuu ku kala caddaado bis marka haddii cabdiraxmaan magacaas isagu uusan ogolayn magac kale uu yaqaano haddii lagula dhigto wax xugun oo isbedelaya male shuraxda saasay dhaheen meeshaas falamaa kaana fii yowmi meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa maadaama uu sidaa kula kitaabooday yacnii waxay tahay wakiilaad igaga tahay alaabta maka i taallo wixii adna madiine kuu yaallaan wakiilkaaga ahay rasuulkana de cahdu nebiyi waxaan hadday dhaceen fii cahdi nebiyi nebigu marka inuu taqriir ahaan inuu sugayaa laga qaadanayo hadday qalad tahay nebigu marka waa sheegi lahay waa qaldan tahay buu dhihi lahay maadaama nebiguna uu daayeyoo uu sugay xukunkaas waa inuu jaa'is yahay oo uu bannaan yahay oo qofka marka nin xarbiya inuu dhihi karo war waddankaaga iyo magaaladaada waxaygaas gurigaygaas balnio ii fiiri io ilaali gurigaas isaguna guri ugu yaalla meelahaasoo kale haddii markaa uu yidhaahdo war ii ilaali adna kaas dhib ma leh gurigiisu inuu ilaaliyo diin hadda waxba uma dhibaayo ayb gaalana marka ama ninkaa gaalkana xarbi diin wakiil ugama aha ninka ayb wuxuu yidhi marka falamaa kaana fii yowmi badrin markay ahayd kharajtu ilaa jabalin buur ayaan u baxay meel buur ah ayaan aan aaday xaggeeda liuxrizahu si aan u ilaaliyo xiina naama annaasu dadkii markay seexdeen ayaan meel buur ah ku geeyey markaasaan ku ilaalinaya fa absarahu bilaalun bilaal ayaa arkay bilaalna markii hore ninuu aad u cadaabi jiray u ahaa umayat bnu khalaf bilaaluu aad u cadaabi jiray bilaal baa arkay fakharaja waa soo baxay xataa waqafa calaa majlisin min alansaar ilaa uu istaagay majlis ansaar ay leedahay oo ay joogaan faqaala waxa uu yidhi umayatu bnu khalaf haadaa umayatu bnu khalaf laba dabdi baa jirto umayatu in la godo oo macnuhu marka waxuu noqonayaa waa kan waa umayatu bnu khalaf umayata bna khalaf haddii la yidhaahdana ilzamuuhu waay laazima ninkaa ku dhego oo qabtaw ayb ilzamuu umayata haddii la kordhigo laa najowtu aanan badbaadin in najaa umayatu umaya haddii uu badbaado allow aanan badbaadin fakharaja macahu fariiqun koox ayaa la baxda min alansaari ansaar ka mida fii aahaarinaa raadkeennay ku soo baxeen falamaa khashiitu markaan ka baqay buu yidhi an yalxaquuna inayna haleelaan oyna qabtaan khallaftu lahum waxaan u reebay ibnahu wiilkiisa liashqilahum saan uga mashquuliyo oon u mashquuliyo iyaga faqataluuhu way dileen cunugii baan ku reebay saan u mashquuliyo oon isagii si uun uga badbaadiyo faqataluuhu way dileen uma abow way diideen xataa yatbacuunaa ilaa ayna soo raacaan wa kaana rajulan nin ayuu ahaa taqiilan culus falamaa adrakuunaa markayna soo gaareen qultu lahu waxaan ku idhi ubruk war fariiso fabaraka waa fariistay waa aruntay jilbihi buu dhulka dhigtay faalqaytu calayhi nafsii nafsaddaydii baan korkiisa ku tuuray liamnacahu si aan uga celiyo fatajallaluuhu meeshaana laba dabdi baa soo aroortay fatajallaluuhu way dabooleen bisuyuufi bay ku dabooleen seef ayb fatakhallaluuhuna waa la dabdiyey fatakhallaluuhu marka waxaa weeyaan geesahay ka soo geliyeen seefka haa geesahay ka soo geliyeen ayb bisuyuufi seefiyey min taxtii hoosteyda weli macno ahaan middaas dambaa aad u fiican xataa qataluuhu ilaa ay dileen ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa yacnii quraysh dadka kale lama aynan mid ahaynoo yowmu badrin wax ammaana heshiis ma aynan lahayn quraysh mar haddaanay marka heshiis lahayn iyaga iyo rasuulku mar haddaanu heshiis ka dhaxaynin dilka la dilaa wax dhiba uu leeyahay male waa dad dagaal ka dhexeey waxaa kaloo laga qaadanaa mas'alo kaloo iyaduna ah ishkaal baa meeshaan imaan karo war ninkan xarbiba ha ahaadee maadaama nin muslima uu ku hagoogtay oo nin muslima uu yidhi magangeliyadii magangeliyo siiyey maxay u dilayaan bilaal iyo iyo iyo iyo raggan kale ansaarta ibnulmulaqin kitaabkiisa tawdiixa oo sharaxa bukhaariga isagu wuxuu leeyahay sidaan ayaa jiri jirtay waa la nasakhay sidaan hadda ay sameeyeen waxaa lagu nasakhay qisadii yo caamalfatxi umuhaani markay nimankii magan gelisay waa kii nebiga yidhi qad ajarnaa man ajarti yaa umuhaani marka wuxuu leeyahay qisadaani qaybtan marka mansuuq waayo ee markan dambe laakiin haddii ninku nin muslima uu ku dhego uu yidhaa war ninkaan aniga ii daaya anaa magan geliyey axadu naasna uu yahay oo hadda qof iyo wax lamida ay yihiin waa in loo dhaafaa qad ajarnaa man ajarti yaa umuhaani laakiin hadda ogow dad dhan ma sii kara isma siin kara ammaan labaa kala duwan axaduhum yani xarbiyiinta mid midkoo iyo waa la magan gelin karaa laakiin hal qof oo shacabka muslimka ka mida dowlad dhanaan aniga ammaan siiyey dowlad dhanaan meeshaas ku marti qaaday wax jira maaha waxaas masiirkaas masiir guud waayo waxaa iska leh wixii markaas tale ay ka go'do oo markaa taladooduna ay ku dhisan tahay tala fiicnaan ay ku socotaa qisadan marka ibnulmulaqin wuxuu leeyahy marka dhinacaan mansuuqay ka tahay waxaa nasakday qad ajarnaa man ajarti yaa umahayni isagu saasuu ku towjiihiyey wa asaaba axaduhum midkood yaa asiibay rijlii lugtayda bisayfihi seeftiisuu ku asiibay buu yidhi ayb meeshaa marka waxay yidhaahdeen ibnulmulaqin wuxuu yidhi fiihi ana man usiiba qofkii la asiibo xiina yattaqi can mushrikin annahu laa shaya fiih sidan oo kale qofkii markaa ay wax ugu dhacaan isagoo markaa qof mushrig oo markaa xarbi ah ee celinayo wax ka celinayo qofkii ay markaa seeftii ninkaa lagu dilaayo ay wax kaga dhacdo annahu laa shaya fiihi wax laga siinayo diyo iyo waxaa mma lahaana leanna wuxuu leeya cabdiraxmaan lugtaan nabarkan ka gaara waxba lagama siino ibnulmulaqin tawdiixasaas فيiه أن maن أصيiba حيina يتقي عan مشhرiك أنه laa شhayءa فيiه ayb وكاana cabدالرحمaن بن cawف waxa uu ahaa yuriina inuuna tusaayo dalika kaagaasi alأhara ee raadka ah فيi ظahri qadamihi gomadiisa korkeeda u naga tusayey waatana calaamadii buu dhihi jiray shuraxda gobol marka waxay leeyihiin calaamadaa laftirkeeda ayuu ammaan uga dhigaya cabdiraxmaan bin cawf ansaar iyo bilaal markuu sidaa yeelaayo markuu dadka tusaayo maaha inuu ku caabaynayo ammaanu uga dhigaayo dad raganimadooda ku sheegi jiray sidaasay dhahayaan tarjamada marka xadiidka meeshay ka mudaabaqaynaysa waxay tahay gaalka xarbiga marka fii daari اlxarbi wakiil in laga dhigan karo qof muslima wakaalad iyo isaga dhexdiisu ay wakaalad dhexmari karto laba masale marka way kala saara iyo qofkii marka ixsaan kuu sameeyo gaalba ha ahaadee qofku inuu ixsaan u samayn karo marka culammadu waxay yidhahdeen ixsaan iyo muwaalaad laakiin in la kala saaro marnaba qur-aanku muwaalaad gaalo mar uu oggolaaday ama waa fiican tahay uu yidhi ma jirto waman yatawallahum minkum fainahu minhum waman yatawallahum minkum faulaa'ika hum اdaalimuun walaha marnaba lama ammaanin isaga ixsaanka laakiin iyo cadaalad loo sameeyo iyo waaqsiduu ina allaha yuxibu اlmuqsidiin iyo an tabaruuhum watuqsiduu ilayhim iyo kuwayaalkaas marka cadaalad loo sameeyo loo ixsaan falo lama diidin ayaga hadday iyagu marka ixsaan kugula dhaqmaan iyo cadaalad inaa kula dhaqanto ayb laakiin ixsaankoodu ka dhalan maayo muwaalaad ma ka dhalan maayo ayb waxyaabahaas marka dad badanaa isdhex yaaciyo oo marka iyagu wax magarato ah ama shibhul cawaam dad ah oo iyagu markaa cimaamado iyo waxaas wato ayb oo isaga daran tahay muwaalaadka iyo ixsaanka hadaad marka muwaalaad kala hadasho ixsaan oo kuu keenay shaqo iskuma laha calaa xisaabi اdiin qof lagu xiriiri kara ma laha yani diinta ha iska baaba'do say rabta ha noqoto calaa xisaabi اdiin marka ninkan anaa anaa jecel wax soconaya ma baabu اlwakaalati wakaaladii xukunkeedii caddayntiisii buu u baab yahay fi sarfi sarifka dhexdiisa iyo walmiisaani iyo miisaanka sarif iyo miisaan dhexdii wakaaladeeda oo yacni sarif sha'nigiisa iyo miisaan sha'nigiisa cid muu u wakiilan karaa waqad wakala cumaru wabnu cumara cumar iyo ibnu cumar way wakiisheen wakaalad ayay samaysteen fi sarfi sarf dhexdiisa qaala xadaanaa cabdullahi bni yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala akhbaranaa malikun can cabdilmajiid bni suhayl ibni cabdiraxmaan bni cawf can saciid bni اlmusayib can abi saciidin اlkhudriy wabi hurayrata radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalama rasuulka istacmala rajulan nin ayuu shaqaalo ka dhigay calaa khaybara khaybar ayuu shaqaalo kaga dhigay fa jaa'ahum bitamrin timir ayuu ula yimid janiibin wanaagsan nooc timirta ka midoo aad u fiican weeyaan faqaala waxa uu yidhi nebigu a kullu tamri khaybara khaybar timirteeda dhammaanteed haakadaa sidan oo kale miya faqaala waxauu yidhi innaa annagu lana'hudu saaca suus ayaan qaadnaa middan ah bisaacayni baan ku qaadnaa labo wasaacayni laba suusoo middan wanaagsan bialaaati saddex kuwa kale faqaala wuxuu yidhi nebigu sal l slm laa tafcal ha samaynin bicil jamca midda ashaamudka ahee isku dhex daadsan oo iyada xoogaa liidato bidaraahimi daraahim ku gado uma btac bidaraahimi daraahimtii ku gado janiiban timir fiican ku iibso wa qaala fi lmiisaani midla daalika miisaankiina wuxuu ka yidhi sidaasoo kale tarjamaday marka xadiidka say isu mudaabaqaynayaan waxay isu mudaabaqaynayaan nebigu ninkaani mas-uulo u ahaa khaybar oo u diray shaqo uga dhiibay halkaasoo wakiil uga ahaa mas'ale marka waxaa timid markaa timirta say u gataan iyo waxyaabahaasuu nebiga su-aalay markaasuu yidhi timirta annagu saana u kala bedelannaa waxaa la dejiyey marka booskii madcuumka ayaa waxaa la dejiyey naqdiga booskiisu oo wuxuu yidhi saan ha yeelin laakiin maxaa loo oggolaaday sifadaana laga reebay laakiin waxaa loo oggolaaday inuu intuu timirtan gado mid kale lacagta oo kala soo baxo ama ayagoo isla eg inay kala beddeshaan marka min baabi alilxaaq waxaa la haleeshiiyey timirtii maadaama uu kala bedelaayo nebiguna ninkan oo u shaqeeyo wakiil oo u yahay waxaa la haleeshiiyey marka madcuumka mansuus ah naqdigii oo sarifka uu ku dhacaayey ayaa wuxuu yahay farac ayb halkaas waay marka dalaaladeedu meesha ay ka imaanayso baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa absara araaci qowsaarku hadduu arko awil wakiilu ama wakiilkii uu arko shaatan ri tamuutu dhimanayso ow amase shay-an shay yafsudu ha laabayo dabaxa waa gowracayaa ow aslaxa ama waa hagaajiyaa maa yakhaafu calayhi waxa uu kaga baqaya alfasaada fasaadka uu kaga cabsana ninkii raaciga ah waa wakiiloo kale isaga marka haddii neef dhimanayo kale uu arko inuu markaa qali karo wax fasaadayo hallaabayo inuu markaa yani uu hagaajin karo ayb taa wuxuu ku soo arooro caddaynaya xukunkeeda marka ayb jawaabu shardiguna marka waa maxduufo ey jaaza daalika waay arrinkaa marka waa bannaan yahay hadda qaradka iyo ulajeeddada bukhaarina ma aha dabiixadaas waa xalaal iyo waa xaaraan iyo ma ka hadlaayo ee ulajeedkiisu waxay tahay isqaatu damaani can iraaci wakada alwakiil ninka raaciga hadduu sidan yeelo damaankii waa ka dhaca ma damaanayo wakiilkuna waa la midoo ma damaanayo saanoo kale hadday ka dhaca qال xdثnي إسحاaq بن إbrاhيm qاala samca المctamira qاala أنbأna عubayd اللhi عan ناafic أnhu samca بna كacb بni maliki يuxadiث can أbihi أnnahu kanat lahm غanm ari ayay lahaayeen tarcىa bisalcin arigaasoo markaa daaqaysay buurta salci layha madiine agteeda faabsarat jaariyaة lana gabar adoon oo adoon ahaydoo innaga noo sugnaatay baa waxay aragtay bishaatin neef ari min hanamina arigeenna ka mida mowtan dhimanaya markaas fa kasarat xajaran dhagax ayay jebisay dhagax ayay jebisay markaa dhagaxii af ayay dhagax af le ayay jebisay markay saa u kale jebisay sakiinoo kale u noqday af wax leh fadabxathaa way ku gowracday bihi bilxajari dhagaxii bay ku gowracday faqaala lahum waxa uu ku yidhi laa ta'kuluuha cuninina xataa as'ala rasuula اllahi sal ly slam ilaa aan nebiga ka su'aalo ow ursila ila اnebiyi sala اllahu calayh ali wasalam ama nebiga aan u ciddiro man axad aan u diro yas'aluhu soo su'aalo ayb waannahu sa'ala nebiya sala اllahu calayh ali wasalama nebiga ayuu su'aalay can daaka arrinkaaga ayuu ka su'aalay ow arsala ama qof buu u diray faamarahu biaklihaa nebigu wuxuu amray inuu cuno qaala cubayd ullaahi fayucjibunii waxay cajab gelinayaa buu yidhi xadiidkan annahaa amatun waa addoon wa annahaa dabaxad way gowracday haddana taabacahu cabdatu can cubaydillaah kitaabu dabaaxaan ugu tegi doonaa addoonta ama naagta waina waxa ay qasho yacnii haddii markaa qof muslima ay tahay ama kitaabiyadba ay tahay oo dabeexadeedu ay ansaxaysay markaana yacnii wax hadda shuruuddu shuruudii dabiixadu waxba aynan maqnayn naagnimo ma loo diidaa naagnimada waxa ma dhimayso ayb wax allaala wixii marka wax lagu gowracan karo ama bir ha ahaato ama dhagax ha ahaado ama waxay doontaba ha ahaatee wixii af leh oo xididadaas goynaayo dhiigga markaa daadinaayana in wax lagu gowracan karo iyo wixii loo baabaystay meeshan uu u baabeeyey oo ah qofka wakiilka ah haddii uunan tacadiya waxaa samaynin ayb ee isagu markaasi islaax iyo wax hagaajin isagoo ku jiro wixii markaa sidaa ku dhaco inuunan damaanaynin sidaasaa ibnulmunayir uu sheegay qaradka bukhaari saas waayu waqad ictarada ibnu tiin biana alatii dabaxat kaanat milkan biana alatii dubixat kaanat milkan lisaaxibi shaati walaysa fi اlkhabari annahu araada tadmiinaha naagta gowracday yani neefkan la gowracay ninkii iska lahaa yaa lagu ag gowracay ogolaadeen marka xadiidka ma ku taallo raacigii isagu un inuu iskaga qasdayo sidaas uu yeelay ayb marka khabarka ama xadiidka kuma sugna in tadmiinkeeda iyo waxaa wax ka hadlaayo markaa wuxuu yidhi waladii yadharu annahu araada rafca alxaraji can man facala dalika wahuwa acamu min atadmiin waxaa laga qaadanaa marka wax xaraj ah korkiisu inuunan ahayn qofkii sidaan oo kale yeelo xaraj korkiisa maaha haddii la yidhaahdana waa ka sii caamsan tahay waa damaanayaa iyo waxaas baabu wakaalati shaahidi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan wakaalatu shaahidi qofka joogo shaahidka wakaaladiisa iyo walqaa'ibi iyo midka maqan wakaaladiisu jaa-isatun mid bannaan wey ashaahidu walqaa'ibu wakaaladoodu waa jaa-is shaahidku maba laysku haayo waxaan u jeedaa yacnii isaga wuxuu keeni doonaa shaahidka wakaaladiisa ayb aa'ibkana marka waa kaga owleysan yahay wa kataba cabdullaahi bnu camrin ilaa qahramaanihi ayuu u qoray cabdullaahi bnu camr ayaa wuxuu u qoray qahramaankiisa qahramaan waxaa weeyaan marka ninka furhayaha u ahoo kay maqaasinyadiisa iyo maamulaayo kelima farisiya yacnii ninka u qaabilsan maqaasimadiisa iyo waxyaabahaas ayuu u qoray wahuwa qaa'ibun canhu isagoo ka maqan an yusakiya inuu ka sakeeyo can ahlihi ehelkiisa alsagiiri iyo walkabiiri ninkaaba warqad u qoray wuxuu yidhi ehelkayga qof weyn iyo qof yarba sakaatulfitrigii ka bixi sakadiisoo marka wuxuu u wakiishay ninkaa wakiilka waa shaqaalaha iga bixi buu yidhi waana ka maqnaa wakaalatulqaa'ib marka waa saxiix qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa sufyaan وهو سفyان بن سعيد الثوري عن سلمة بن كhayل عن أbي سلمة عن أbي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه ولي وسلم جمل nin ayaa nbiga sal اla nin baa waxaa ugu sugnayd nebiga korkiisa jamalun rati sinun oo da' mucayana markaas leh min alibili geela da yani mucayana markaa leh min alibili oo geela ka mida dihiisa fajaa'ahu waa u yimid ninkii nebigiibuu u yimid yataqaadaahu isagoo ka gudsanayo faqaala waxau yidhi acduuhu siiya faalabuu sinnahu neefkii nebigu qaatay dayn ahaanta uga qaatay mid da'diisa la eg ayay raadiyeen da'diisa ah falam yajiduu ma aynan helin lahu isagu ma aynan helin ilaa sinan da' fowqaha ka weyn maaha tii laga qaatay wax ka weyn unbay heleen faqaala waxau yidhi nebiga acduuhu siiya faqaala waxau yidhi owfaytanii waa ii oofisay owfa allaahu bika allah kuu oofiye qaala nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxau yidhi inna khiyaarakum kuwiinna ugu khayrka badan idinkugu fiican axsanukum kuwa idinkugu wanaag badan weeyaan qadaa'an xagga gudista waxaa idinkugu wanaagsan kuwa wax gudista idinkugu fiican haddade nebigu xadiidkan markaad fiiriso markaa tarjamadu xaggee ka waafaqaana wakaalatu shaahid nebigu isagoo hadda kama maqnayn madiina ninkii shaahidka ahaa ayaa wakiil sama nebigoo shaahid ahoo joogo oon maqnayn ayaa wakiil samaystay haddii marka shaahidkii oo wakiil samaystay qaa'ibku min baabi owlaa soo maaha ilaa ninkii joogayoo isagaba shaqada qabso karay ayaa inuu wakaalad samaysto loo oggolaaday nin aan hadda joogin inuu wakaalad qabsadaa isagaa kaga owlaysan soo maaha kaga habboon ayb marka min baabi marka waxaa weeyaan kanaa marka adna ah min baabi waxaa weeyaan aلtanbiihu biاladnaa cala اlacla shaygii hooseeyey ayaa markaa yani waxaa lagu baraa lagu baraarujinayaa wax kaga sii owleysan xukunka wakaalatu shaahido xadiidkan sheegayaa wakaalatu اlgaa'ib min baabi owlaa ilaa ninkan shaahidkaa wixiisa shaqadiisa isagaaba qabsan kara ninkan maqan asaa u baahan soo maha wakaalad labadooda kee wakaalad ugu baahi badanna midka maqan kii joogay haddii loo ogolaaday kii maqnaaday min baabi owlaa tarjamada marka saasay ku waafaqaysa baabu اlwakaalati fii qadaa'i اduyuun deymanka gudidooda wakaaladeeda laysu wakiisho wakaaladda taa dhexdeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baabyahay qال xdثna سلyمان بن حرب qال xdثna شعبة عن سلمة بن كhayل qال سمعت أbا سلمة بن عبدالرحمن عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رجuلا nin أtى النبي صلى الله عليه لي وsلم نبiguu u yimid yتqاadaahu isagoo ka gudsanaya dayn faأqlda waa ku adadkeeyey warkuu ku adkeeyey marka faأqladadaan waxaa lagu xambaaraya laba macno inuu gaal ahay ninka أwl de hadduu gaal ahay marka yani shanigiisu waa yahay saas haddii marka muslim uu yahayna haddii nebigu marka waa faaqlada marka macnaheeda waxaa la dhahayaa waxaa weeyaan yacni dayntayda isii saasoo kale uu yidhi war adagoo wuxuu ku yidhi dayntayda isii hadde intaasna qofka ku gaaloobi maayo laakiin macnaheedu maaha faaqlada waa ku adadkaadoo nebigo wax ka sheegayo nebigiibuu caayey ma aha nebigu ninka caaya waa gaaloobaya diinta waa ka baxaan hadduu muslim ahaa marka faaqlada macnaheedu waxaa weeyaan si ku hadal adagba wuxuu ku yidhi isii deynteyda laakiin wax intaa dhaafsiisan lama imaanin oo cay ama aflagaada iyo waxaas hadduu marka gaal ahaana faaqladadu caamay iska noqon kartaa fahama bihi asxaabuhu nebiga asxaabtiisiibaa waay yaa waxay hamiyeen oy damceen inay ku dhacaan ninkii ayb faqaala rasuulu lahi sal l slm nebigu waxa uu ku yidhi dacuuhu war iska dhaaf faina lisaaxibi اlxaqi ninka xaqa leh faina lisaaxibi اlxaqi xaqa ninka u saaxiibka ah maqaalan buu leeyahay orah war buu leeyahay ninkan waxbaa ka maqan hadaluu leeyahay daaya hadal ayuu leeyahay iska daaya bal fiiri marka rasuulka sal l slam yani tawaaduciisa iyo sida uu dadka yacnii xuquuqdooda iyo u yaqaano una gaarsiinayo iska dhaaf u yidhi ninkan waxbaa ka maqan hadal waa leeyahay ayb inuu hadla marka waa leeyahay ayb diinkii marka waxaa lagu sameeyey meelo badan taxriifa lagaga sameeyey hadda rasuulkii sidaan uu leeyahay waxaa laga yaabaa dadka qaarkoodna waxaa weeyaan haddii la yidhaha war waxaygii niihow isii waxaa la leeyahay war ninkan shiiqan daa ilmaha iyo inay kaa baaba'aan iyo guryaha maa rabtaa ayaa la leeyahay isaga laftirkiisu waxaasu iska dhaadhicinayaa marka markaasaa laga yaabaa inuu yidhaahdo ninkan saan u fiiriyo waa u dhammaatay waxyaalaha qaarkood baa waxay leeyihiin nin baa wuxuu yidhi yaa la yidhi magaaladan aan xaaradan degmadan oo dhan oo aan gediyo wuxuu yidhi koobow sidaa u qabtay faaruq ah markaasuu gediyey wuxuu yidhi koobkan waa igala sahlan tahay uu yidhi degmadaan o dhan inaan saas u gediyo ninkaasi marka dayn isii ma la dhihi karaa waayahay waxaas marka waa tabdiil iyo taxriif diinka lagu samaynayo awooddaas ilaahay unbaa iska leh haddii qof wax fiiriyo wax uu lagu noqonayo dee rasuulkii baa waxaa lalehay daynteedii isii rasuulka markaasa saxaabadu waxay leeyiin war rasuulka saa howla hadlin markaasuu isaguna leeyahay dhaafa waxbaa ka maqan hadal uu leeyahay marka ixtiraamkiina da waa jiraa ninku wax waa weydiiso karaada haduuna waxba aflagaadaynina wax weydiisto shiikhuu doona ha ahaado qofka waa la weydiin karaa uma qaala waxau yidhi acduuhu siiya sinan da siiya midla sinihi da'diisoo kale ah naafkii aan ka qaadanay neef daadiisa u dhigma siiya faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah ilaa amhala min sinihi lam najid ma aanan helin ilaa amhala min sinihi da'diisa wax ka fiican maahanin neefkii aan ka aad ka ammaatay wax ka fiicanoo daahaan iyo uga fiican maan wax kale nooma yaallaan faqaala waxau yidhi acduuhu siiya faina min khayrikum axsanakum qadaa'an faina axsanakum qadaa'an ka idinkuu gudista xaggeeda wanaagsani min khayrikum kuwa idinkuu khayrka badani ka mid yahay kuwa idinkugu khayrka badan waa kuwa wax idinkugu gudis badan wax gudidda yani ugu ixsaan badan oo markay wax gudayaan ixsaan falo tarjamada xadiidku marka waa isdaboolayaano nebigu nin buu dirayoo waxa uu yidhi oradoo ninkan wixiisa iga soo sii waa wakaalad waana ayb alwakaalatu fii qadaa'i duyuun weeyaan baabun ay haada kani baabun baab weeyaan idaa wahaba hadduu hibeeyo shay-an wax liwakiilin oo u hibeeyo wakiil ow shafiicin ama nin erge ah idaa wahaba haddii uu hibeeyo shay-an shay liwakiilin oo u hibeeyo wakiil ow amase shafiici qowmin qolo erge ay soo dirsatay ayuu wax u hibeeye wax siiyey jaaza bannaan way bannaan tahay taas qolaa maalan qolay erge ka tahay qoladii ergadii ahayd baad wax u hibaysay ood siisay wixii ay doonayeen ayaad iyaga u hibaysay waa bannaan tahay wakiil qole wakiil ka ah yaad yaa wax loo hibeeyey waa bannaan tahay liqowli nebiy sal ll slam nebiga qowlkiisii liwafdi hawaasin uu ku yidhi xiina sa'aluuhu markay su-aaleen almaqaanima wixii laga qaniimaystay faqaala nebiyu sal l slam nebigu waxau yidhi nasiibii aniga nasiibkayga lakum idinkaa iska hadalkaa yow ku dhahayaana dadkii hawaasin ka socday oo ergada ahaa mar hadday erge yihiinna waa wakiillo dadkaa soo dirsaday dadkay wakiil ka yihiinba ninkii marka dad wakiil ka ah haddii aad isaga wixii siiso adoo dadki siiyey la mid tahay ayb qaala xadaanaa saciid bnu cufayr qaala xadaanii اleyثu qaala xadaanii cuqaylu can ibni شihaabi qaala wazacama curwatu ana marwaana bna اlxakm wاlmiswar bna mahrama ayb wاlmiswara bna makhrama ahbaraahu ana rasuula اlahi sal ly slama qaama wuu istaagay nebiga xiina jaءahu wafdu hawaasina markuu u yimid muslimiina iyagoo markaa hoggaansamay oo muslimiin noqday fasa'aluuhu waxay su-aaleen an yarudda ilayhim inuu u soo celiyo amwaalahum maalkooda wasabyahum iyo dadkii laga qafaalay faqaala lahum rasuulu lahi sal slam nebigu wuxuu ku yidhi axabu اlxadiiثi sheeko midda loogu jacayl badan yahay ilaya ani xaggayga asdaquhu weeyaan kan ugu warka ugu run badan war yacnii kaan ugu jecelahay waa midka loogu run sheegid badan yahay faاkhtaaruu doorta ixda طaa'ifatayni labadan mid doorto labadan qaybood ayb ima asabya qafaalka iyo maxaabiista wa ima almaala ama maalka maalkan qaatoo laladiin celiyo ama dadka dadka ama maalka mid doorta faqad kuntu waxaan ahaa aniga ista'naytu bihim inaan sugtay oogaa qaniimadii nebiga hore kama wada qaybinina waa sugayo wuxuu islahaa bal dadkan amay yimaadaan xoogaa yar buu u kaadiyey markaad waxay tahay meeshaas markay tahay sababka uu sidaa u yeelayna dadkan waxay ahayd nebiga sal l salam naagtii nebiga nuujisay xaliimatu sacdiya qoladan hawaasinay ka dhalatay iyagaasuu ku xeerinaya marka nebiga sal slam wqad kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalama rasuulku wuxuu ahaa intadarahum inuu sugtay bidca casharata leylatan dhowr iyo toban habeen ayuu sugaayay xiina qafala min aطaa'if markuu ka soo laabtay falamaa tabayana lahu markuu u caddaaday ana rasuula اllahi sal l slam rasuulka hayru raaddin ilayhim mid u soo celinayo xaggooda inuunan ahayn markay u caddaatay ilaa ixda طaa'ifatayni labadaa qaybood mid maahane yani kulligood inaanu wada siinaynin mid un uu u soo celinayo qaaluu waxay yidhaahdeen nakhtaaru sabyanaa dad iyo maal isku mid maahna dadkaan doorannay dheheen maxaabiista faqaama rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu waa kacay filmuslimiina muslimiintii buu ka dhex kacay fa atnaa cala allaahi ilaahay buu ammaanay bimaa huwa ahluhu wuxuu ahl u yahay buu ku ammaanay uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu fa ina ikhwaanakum haaulaa'i walaalihiinnan kuwan ah qad jaa-uunaa way noo yimaadeen taa'ibiina iyagoo soo laabtay toobad keenay wa innii ra'aytu waxaan arkay an arudda ilayhim inaan u celiyo sabyahum maxaabiista dadka ahe laga hayo inaan iska siiyo faman axabba qofkii jeclaysto minkum xaal uu idinka idinka mid yahay an yuطayiba bidaalika arrinkaa inuu qalbigiisa ku wanaajiyo ee inuu diib yeelo qofkii sidaa jeclaysanayo falyafcal ha sameeyo waman axabba qofkii jeclaysto minkum xaal uu idinka idinka mid yahay an yakuuna calaa xadihi dheeftiisa iyo wixii uu helay inuu kor taagnaado ninkii rabana ayb xataa nucdiyahu iyahu ilaa aan ka siina isaga min w xataa nucdiyahu si aan u siino iyaahu isaga min أwali maa yufiiءu اllahu calayna waxa alla uu nagu soo celin doono maalka gaalada wa maalka ugu horeeyoon ka qaadi doono oo ilaahay uu nagu soo celin doono korkeenna uu ku soo celin doono kan ugu horeeya aan ka siino dadkii laba ninkii inuu wixiisa helo rabana marka ugu horaysa wax qaliimaysanaan u gudi doonaa hallay siiyo kii isagoo qalbigiisu nadiif ah ogolna da ha dhiibo sidaasuu nabiga sal l slam faqaala ayb faqaala annaasu dadkii waxay yidhaahdeen qad ayabnaa dalika lirasuuli اllahi sal l slam arrinkaa annagu nebigu waa u wanaajinnay qalbigeenna waa siinay faqaala rasuulu llahi sal l slam innaa annagu laa nadrii ma ogin man adina qofkii idmay minkum idinka xaaluu idinka mid yahay fii daalika arrinkaa minman kama naqaana lam ya'dan aan idmin yacnii ninkii idmay iyo ninkaan idmin kalama naqaano dad toban kun kor u dhaafaayo waay dadka farjicuu iska laabta xataa yarfacuu ilaynaa curafaa'ukum amrakum iska laabta buu yidhi ilaa odayadiinnu arrinkiinnu ay noo soo kor yeelaan innaga idinma ogaan karna nin walbaa waxaan inuu raalli ku yahay qolo walbaa odaygeeda ha soo waraysto ha ii keeno warkooda jilib walbaa ninka odayga u ah waa ka qaadi karaa su-aal war waxaan raalli maku tihin raalli maku tihin qofkii aan raalli ku ahayn waa soo baxaya markaa farajaca annaasu marka dadka in odayaal loo samay karo qabiilkaan ninkaana oday u ah kan ninkaana oday u ah yacnii wax la yaqaanay inay ahayd xilliga rasuulka alcurafaa kitaabu axkaam uu bukhaari ku keeni doona alcurafaau min annaas saasoo haddana ay tahay xadiid waxaa soo arooray dhahayo alcurafaau fi nnaar oday dhaqameedyadu naartay ku jiraan nabi sal xadiid saasaa soo arooray saas baahina waa loo qabaa sidaasna waa la yidhi macnaheedu waxaa laga wadaa sida qudaaduba ay naartay laba qaadi naartay gelayaan midaa jannada gelay nebigu u yidhi oo kala wa ila ninkan muhimmad iyo shani weyn uu haayaa hadduu diinta ugu gargaaro nin fiican ku noqdana hadda waxaa weeyaan naar ma gelayo haddii uu qof xun noqdona aqlabkooduna waxay u badan yihiin maslaxada inay daba ordaan aqlabkooda wixii ilaahay ka badbaadiye maaha zamanba zamanka ka dambeeyana waaba soo xumaanayaan waqti walba waxaa lale kuwii horaa war kuwii horaa fiicnaayo qowl lahaayeen kuwan aan qowlka lahayn la yaab farajaca annaasu dadkii way soo laabteen fakallamahum curafaa'uhum curafadoodii odayaalkoodii baa la hadleen uma rajacuu ilaa rasuuli illahi sal l slam nebigay u soo laabteen fa akhbaruuhu waxay u sheegeen annahum qad ayabuu waadinuu qalbigoodu inay diibkay ay yeeleen waadinuu ayna idmeen bay u sheegeen tarjamada marka shaahid min atarjamahid shaahidu tarjama waa xaggee mar wainii qad ra'aytu an arudda ilayhim sabyahum aniga waxaan arkaa buu yidhi nebiga maxaabiistooda inaan u celiyoon siiyo marka waa ninkii wakiilka ahaa ee wax la siinayo ee la dhihi maayo dadkan dadkii ay ka maqnaayeen horta ha yimaadaan iyagaa la siina maaha iyaga dadkaani dadkaana wakiilkaa soo maaha nimankan odayaalka meesha socda waa wakiillawa daday wakiillo ka yihiin oo qabiilka hawaasin wixii marka iyaga haddii la siiyo waa qabiilka iyadoo la siiyey la mid tahay marka iyaga ha geeyaan dadkii marka ma la fahma m tarjamada meeshay ka waafaqaysa xadiidku halkaasu ayb halkan wuxuu yidhi marka ibn اlmunayir wa qaala ibn اlmunayir qowluhu salى اllahu عalيه ali waslm wahum اladiina jaaءuu shufacaaءa fii qowmihim nصiibii lakum ayuu ku yidhi nasiibkay idinka qad yuuhimu ana almawhibata waqacat lilwasaa'iti daahirka maxaa loo maleeya hadda nasiibkayga idinkaa iskaloon idin siiyey idinkadaas khitaabka iyago ku dhacaana dadka hor taagan markaa oo inay dad tirsamaayey walaysa kadaliku sidaas ma ahan walaysa kadalika sidaa maaha bal ilmaqsuudu maqsuudku waxaa weyaan hum iyagaas iyo wa jamiicu man takalamuu bisababihi iyo dadkay u hadlayaan oo dhan ayaga iyo dadkay u hadlayaan oo dhan fayustafaadu minhu waxaa laga faa'iidaysanayaa buu yidhi ana alumuura arrimaha tunazalu cala almaqaasidi arrin marka la sheega iyo hadal maqsuudkaa laga fiiriya maqsuudkiisu meesha uu dhacayo laa cala suwari sida waxaan ka muuqdo un la fiirin maayo muuqaalka la fiirin maayo qasadkaa la fiirinayo ayb waa qaacido marka aada muhiim u ah w ibnulqayimna si kale u cabiraa wuxuu yidhaahdaa iclaamu lmuwaaqiciinkan u malaynaa wuxuu yidhaahdaa alfaqiihu nisfu اlfaqiihi yaquulu maada qulta wاlfaqiihu yaquulu maada qasadta nisfulfaqiihu wuxuu dhahaa buu yidhi ninka fiqiga aan aqooninoo nisfulfaqiih wuxuu dhahayaa maxaad tiri qofka faqiiha ah ee diinta fahamsanna maadaa qasadta buu leeya warkaan maxaa loola jeedaa maqsuudkau marka hadhow raaca iyada laftirkeeda ada waxaa weya maqsuudka marka la raacaayo marar aan la raacayninna waa jiri kartaayo maalan yacnii hadda ninku hadduu dalaaq sameeyo u yidhaha naagtaydii waa iga furantahoo kale sariix uu iska yahay muxuu kala jeedaa ma la dhahaayo maqsuudkiisaa la fiirina la dhihi maayo waxyaaba marka waa jiraan marka siiqada sariixeeda laga raaco ayb laakiin haddii shaygu uu yahay shay fahm wax u baahanoo kale marka uu yahay maqsuudkaa laga raacaa ee lafdiga keliya marka lama fiiriyo qofku haddii niyadiisu ay fiican tahayna qofka qasadkiisa u fiiriya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa wakala rajulun nin haddii uu wakiisho rajulan nin an yucdiya inuu bixiyo shay-an wax inuu bixiyo ayuu u wakiishay walam yubayin mana u caddaynin kam yucdii imisuu bixinayaan uma caddaynin fa acdaa ninkii markaa uu siiyo wakiilka ahaa calaa maa kii korkiisa uu ku bixiyo yatacaarafuhu nnaasu dadku ay isla yaqaanaan curfigii dadkoo wax ku bixiyey curfigii dadka waa la garan karaan war hebelow orod ninkan waxsii ninkaa la fiirin karaa ninkan oo kale meeqaa la siiyaa ninku hadduu yahay maalan xamaali meeqaa la siiyaa meeshaa wax ka soo qaado meeshaas u wadoo kale meeqaa la siiyaa nin yacnii farsamo yaqaan meeqaa la siiyaa nin la karaamaynaayo marti oo kale maxaa la siiyaa curfigiibuu ku xambaaray marka ninkii ayb qaala xadaana almakiyu bnu ibraahim qaala xadaana bnu jurayj can caطaaءi bni abi rabaax wagayrihi iyo hayrkii yziidu bacduhum calaa bacdin qaarkood qaarka kaley ka siyaadinayeen xadiidka walam yuballiqhu kullahu dhammaanna ma uunan soo kaxaynin walam yuballiqhu ay walam yasukhu bitamaamihi kulligii ma uunan soo kaxaynin warajulu waaxidu nin oo minhum iyaga ka midana can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ayuu ka warina qaala waxau yihi kuntu maca اnabiyi sal l slam nebiga maciisa ayaan ahaa fii safarin safar fakuntu calaa jamalin ayb marka walam yuballiqhu kulluhu walam yuballiqhu kullahu yacni wuxuu leeyahay laysa jamiicu اlxadiidi cinda waaxidin minhum bicaynihi wainamaa cinda bacdihim minhu maa laysa cinda alaakhar waxuu ka wadaa yacni kulligood hal ninoo ka mida oo xadiidkao dhan wada wariye ma jiro nin walbaa qaybuu ka wariyey raggaa isla warinayo qaarkoodna marka walam yuballiqhu kullahum ayaa ku dhacday ayb rajulu waaxidu minhum wuxuu yidhi marka ayb can jaabir bni cabdillaahi wlam yuballiqhu kullahu warajulu waaxidu minhum nin kuwaa ka mida caطaa iyo keyrkaa uu sheegay nin ka mida an jaabirin ayb can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal markaa kulligood nin ka mida oo xadiidka wada dhammaystira ma jira ninba qayb buu wariyey marka sidaasuu ka wadaa tan hadalkaa ya walam he ha nusaqa qaar saasay dhigayaan rajulu waaxidu minhum وعaليه شhaرح بنutin وزacمa أنa مaعنaaهu أنa byna baعضiهiم وabayna jaabirin فيihi وaasiطaة marka haddii sidaa la dhaho waawga laga tago waxaa ka soo baxayso hal nin maahane inta kale jaabir waasid ay uga wariyeen saas camaluu ku sharxay laakiin warajuluntu aad moodaa inuu ibnu xajar waawga inuu sugaayo qaala waxa uu yidhi kuntu maca الnabiyi salى الlahu عalayه wali waslama nebiga maciisa ayaan ahaa faqaala waxau yidhi man haada kan waa kuma qultu jaabiru bnu cabdillaahi ayaan idhi huwa jaabir bnu cabdillaahi qaala maa laka qultu waxaan idhi innii calaa jamalin rati ayaan korkiisa ahay ifaalin markaa yanii noogay ifaalin ayb socodkiisu uu aad badii u yahay aan socon karin rati yanii socodkiisu uu daahaayo korkiisa ayaan ahay qaala amacaka qadiibun laan yar ul yaro laana macaada ma tahay ma wadataa qultu nacam haa qaala acdiniihi sii faacdaytuhu waan siiyey fadarabahu waa ku dhuftay fazajarahu waa canaantay fakaana min dalika almakaan meeshaas ba laga bilaabo wuxuu ahaaday min awali اlqowm meeshaas nebiga uu kula dhuftay usha laga bilaabo awalu اlqowm ayuu jaabir ahaa dadka isaga ugu horreeyey qaala waxau yihi nebiga bicniihi iga iibi faqultu waxaan idhi bal huwa laka yaa rasuul allah rasuulka ilaahay qaada adaa iskale qaala bal bicniihi ma iga gad buu yidhi qad akhadtuhu biarbacati danaaniir ayaan ku qaatay walaka dahruhu dhabarkiisana adaa iskale ila lmadiinati afar diinaaraan kaaga gatay ilaa madiinana adiga rarkiisa adaa iskale meeshaa marka waxaa laga qaadanaya mas'ale ah shayga baycul baycul istinaa inuu bannaan yahay qofka inaad dhihi karto shaygaanaan kaa gaday ilaa intaas maahan haddii marka labada shay ay kala bixi karaan ama macluum uu yahay istinaha waa bannaan yahay ninka nebigu ratigiibuu gatay laakiin rarkaas ilaa madiine ninkaasu u shardiyey ninkaaafalamaa danownaa min almadiinati markaan kusoo dhowaanay akhadtu waxaan gudagalay artaxinu inaan raranayo qaala ayna turiidu xaggeeda rabtaa qultu waxaan idhi tasawajtu imra'ata naaga ayaan guursaday qad khalaa minhaa ayb oo markaa xaggeeda uu ka khaali noqday ayb ay u degdegay qaala waxau yidhi fahallaa jaariyatan tulaacibuhaa wa tulaacibuka gabar maad guursatid kula ciyaartay adna aad la ciyaartid qultu ina abii twufiya aabbay waa la oofsaday wataraka banaatin gabdho ayuu ka tegey faaradtu an ankixa waxaan doonay inaan markaa guursado imra'atan haweeney qad jarabad wax soo jaribtay kadib muxuu idiin dhigay qaala waxau yidhi ayb fadaalika khalaa min haada waxaa dhici karta inuu ujeedo ninkeedii marka uu ka qaali noqdo uu ka tegay oo garoob qaala fadaalika kaa xaalku sidaadaas weeyaan kaagaas falamaa qadimna almadiinata markaan soo galnay qaala yaa bilaalu bilaalu iqdihi u gud wasidhu una kordhi ninkan wuxuu ugu lahaa si una ziyaadi ayb wixi uu ku lahaa marka waa cad yihiin afar diinaar wasidhu laakiin ziyaadada waa mubham intaas ugu dar lama dhihin ufeerso fa acdaahu wuxuu siiyey arbacata danaaniira afar diinaar wazaadahu qiraadan qiraad buu u ziyaadiyey qiraadkan marka tarjamada meeshaan waay marka maxalu shaahidka oo wakiil buu samaystay walam yubayin kam yucdii iga bixi intuu ka bixinayana uma sheegin ziyaadada yacni ninkan si oo u gud wixiisa waxna ugu dar wax ugu dar marka lama yaqaan intay tahay curfigiibuu ku xisaabtamay qiraada ugu daray marka bilaal qaala jaabirun laa tufaariqunii ziyaadatu rasuuli illahi sal l slam jaabir waxau yidhi iga faaruqi mayso nebigu wuxuu ii siyaadiyey falam yakun ilqiraadu qiraadku ma uunan ahayn yufaariqu inuu faaruqaaye jiraaba jaabir bni cabdillaahi jaabir calaalkiisa kama bixi jirin meesha unba ugu jiri jiray isagoo barakaysanaymaxalushaahidka marka meeshaas curfiga in la cuskan karana xadiidka waa laga qaadana baabu wakaalati اlmar'ati اlimaama fi اnikaax naagta wakiilashadeeda ay imaamka wakiilata nikaax ay u wakiilato ayb qaala xadaanaa cabdulahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa maliku can abi xaasimin can sahli bni sacdin qaal jaaءat imra'atun haweeney baa timid ilaa rasuuli illahi sal l slam ay u timid faqaalat yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii qad wahabtu laka waan isu kaa hibeeyey min nafsii nafsadeydaan kuu hibeeyey rasuulka unbaa la dhihi karay saas faqaala rajulu nin baa markaa waxau yidhi zawjniihaa marka nebiga koray hoosu ka fiiriye ma doonin markaasu wuxuu yidhi ii guuri marka nin baa wuxuu yidhi rasuul allow iigu dar aniga qaala qad zawajnaakahaa waa kugu darnay waan kugu zawjaynay bimaa macaka min alqur'aan waxaad haysato macaada oo qur-aankaan kugu zawjaynay tarjamadii xadiidku marka way isleeyihiinoo tarjamada waxaa ka muuqdo naagtu inay wakiilatay tawkiil ay samaysay imaamku laakiin de iyadu ma wakiilanin naagtu marka la nikaaxayo wilaayo caama iyo wilaayo khaasaa kala jirto wilaayada khaaska waxaa iskale aabbaheed iyo awowgeed iyo aabbaha dhalay iyo walaalaheed iyo wixii markaas weli u ah wilaayada caamkaana waxaa wax ku guuri karo imaamka suldaanka suldaanku marka walaayo caam uu haystaaye isaga maa marka ma wuxuu u baahan yahay in la yidhaha naagtii weli waa waysay maalan suldaankii marka waa xil waa nikaaxi karaa ninkaanaan kaansada guuraan rabaa ayb suldaanku waa isagaa marka nikaaxi kara ee inay iyadu tiraa waa ku wakiishay miyaa shardiga maya laakiin suldaanku dadka unba wakiil ka yahay meesha macnaha unbaa ka fiirinaa suldaanku wuxuu wakiil ka yahay dadkaas ou xukumo waa sidii marka wakiilo kale u dhaqmaayo wabitaali marka ninkan walaayadiisa qofkaas waa u wakiilan karaa gabadhiisa lasoo doonay hebel adaan kuu wakiishay nikaax hebel ku nikaaxi wakiilku waa nikaaxina marka wakaalada marka waxaynan gelin dabcan wixii cibaadaad badani ah oo kale wakaalad wakiil laysagama noqon karo ayb shaksigu waxa uunan la baashiri karinna wakiil kama noqon karo waxa adiga aadan la baashiri karin maalan maxaa ka mida waxaa ka mid a adoo xaj ku jiro xarman ma guursan kartaa adiga nikaax ma samayn kartaa maya qof wakiil ugama noqon kartid nikaax leanna adigiiba ma samayn kartid wixii adiga aadan samay karin wakaaladna maku samay kartid cibaadaadkana adigaa gaar ahaan lagaaga rabaa qof kalaan u wakiisho cibaadadaydii cibaadada badaniya maya cibaadada maaliya waa laysu wakiilo karaa iyo wixii sidaas oo kale baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa wakala rajulan nin hadduu wakiisho fataraka alwakiilu wakiilkii uu ka tago shay-an wax faajaazahu lmuwakilu kii wakiishayna oo ogolaado fa huwa jaa-izun waa bannaan yahay wain aqradahu haddii uu qof amaahiyo ilaa ajalin waqti musaman la magacaabayna jaaza bannaan tarjamadan marka wuxuu ka rabaa ninkii shaqaa loo diray waa loo waxbaa loo wakiishay wixii loo diray buu wax ka tegey marka haddii uu wax ka tago dabcan tafriid buu sameeyey hadduu ogolaado ninkii muwakilka ahaa hadduu iska ogolaado laa ba'sa dhib ma leh ninkan waxba laga mara midda labaadna waxay tahay wain aqradahu ninkan wakiilaa laga dhigtay maal baa loo dhiibay wakiil baad ka tahay dad ma deymin karo haddii aan la dhihin waa deymin kartaa haddaan la dhihin inuu dad wax deymiyaa uma bannaano haddii uu deymiye marka dad muwakilkay usoo noqonaya hadduu rabo waa iska dhawaa waa ogolahay waa dhihi kara haddii uunan ogolaanin marka waa damaanaa ninkan wuu damaanayaa ninkan tarjamada uu rabo intaas waqaala cثmaan bnu اlhaytm abu camri qaala xadaanaa cawf can mxamed bni siriin can abi hurayrata radia allahu canhu qaal wakalanii rasuulu lahi sal slm nebigaa i wakiishay bixifdi zakaati ramadaan ramadaan sakadiisa ilaalinteeda sakaatulfidrigii inaan ilaaliyo ayuu nebiga ii wakiishay faataanii aatin mid baa ii yimid fajacala yaxuu min aطacaam wuxuu gudagalay inuu cuntada farqiisa inuu ku hoobsanayo ku shubanayo faakhadtuhu waan qabtay waqultu waxaan idhi wallaahi baan ku dhaartay la arfacannaka ilaa rasuuli lah sal slam nebigan kuu koryeelayaa qaala wuxuu yidhi innii muxtaajun waa baahanahay nin dhibaataysana ahay wa calaya ciyaalun ciyaal baan ayaa dushayda oon leeyahay oo masruufkooda layga rabaa walii xaajatun dan shadiidatun adag ayaa ii sugnaatay qaala wuxuu yidhi fakhallaytu canhu waa iska dhaafay qalbi jilcada iska tarjamada marka waa tanaa abu hurayra marka muxuu sameeyey tarki shaqaa loo diray ninba wax ku qabtay dhab inuu keenay ahayd wuu iska dhaafay waa tasarufay saa iska daayay dabcan marka rasuulkaa ogolaaday saasay ku bannaanaatay ee haddaan rasuulku uunan ogolaa lahayn waa tacdiye ahaa lahayd haddii uunan ogolaanin muwakilka war waxaygini adaan kaa rabaa uu yidhaa waa laga rabaa ninkan ayb markaa wuxuu yidhi faqaala النabiyu sal اه slam faasbaxtu waan soo waabariistay faqaala الnabiyu sal sm nebigu wuxuu yidhi ya abaa hurayrata maa facala asiiruka albaarixata war xalay ninkii aad qabatay ee maxbuuska ku aha muxuu sameeyey qaala nebigu marka waxyi baa loogu sheegay dabcan ilaahay nebigiisa qaybka wuxuu doono ka tusaa oo ka daalacsiiyaa qaala waxau yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow shakaa xaajatan shadiidatan dan adag buu sheegtay waciyaalan ciyaal ayuu sheegtay faraximtuhu waa u naxariistay fakhallaytu sabiilahu waa iska daayey jidkiisaan banneeyey qaala waxau yidhi amaa inahu qad kadabaka been buu kuu sheegay waseyacuudu waana soo noqon doonaa yidhi ninkaas facaraftu waxaan gartay annahu sayacuudu inuu soo noqon doono liqowli rasuuli illahi sal l slam ile nebigu warkuu sheegay waa un jiraa inahu sayacuudu waa soo noqon doonaa farasadtuhu waan u darbaday marka fajacala wuxuu gudagalay yaxsuu min aطacaam cuntadii inuu haddana faraqa ku hoobsanayo faahadtuhu waan qabtay faqultu la arfacannaka ilaa rasuuli illahi sal slam qaala dacnii niyo iska kay dhaaf fa innii muxtaajun nin dhibaat dan haysaan ahay wacalaya ciyaalun laa acuudu ma laaban doono uma laabanayo faraximtuhu waan u naxariistay fakhallaytu sabiilahu faasbaxtu faqaala lii rasuulu lahi sal slm ya abaa hurayrata maa facala asiiruka qultu yaa rasuula allah shakaa xaajatan shadiidatan waciyaalan faraximtuhu fakhallaytu sabiilahu qaala amaa inahu qad kadabaka wasayacuud farasadtuhu haaliata markii saddexaad baan u gambaday oon u darbaday fajacala yaxsuu min aطacaam cuntadii haddana inuu ku hobsanayuu bilaabay faakhadtuhu waan qabtay faqultu la arfacannaka ilaa rasuuli lahi sal slam wahada aakhiru alaai maraatin saddex jeer markii ugu dembeeyey tan ahayd inaka tascumu aad ku andacoonaysid laa tacuudu inaadan soo noqonaynin uma tacuudu waa soo noqonaysaa qaala dacnii niyo iga tag buu yidhi ucallimuka waxaan ku barayaa kelimaatin kelmado yanfacuka allaahu bihaa ilaahay oo kugu anfici doono qultu maa hunna maxay yihiin baan idhi saxaabadii marka abu hurayrada naham iyo wuxuu u qabaa yacnii aad wuxuu ugu qabaa inuu ogaado wax anfacayo iyo khayrka iyo inuu cilmi u yeesho ayuu aad hamuun ugu qabaa ayb maxay tahay buu yidhi waxaas qaala wuxuu yidhi idaa aweyta ilaa firaashika gogashaada haddaad gasho habeenkii faqra' aayat alkursiyi aayatulkursi akhri allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu اlqayuum xataa takhtima alaayata ilaa aad aayadda dhammayso fa innaka adiga lan yazaala ka zuuli maayo xaafidun mid ku ilaaliyo calayka korkaaga mid korkaaga ilaaliyo ku ilaaliyo ka zuuli maysid min allahi ilaahay xaggiisana ka ahaada nin xag alla kaa ilaaliyo mid xag alla kaa ilaaliyo adiga dushaada ilaaliya ka zuuli maysid ayb walaa yaqrabannaka shayطaanun shayطaanna kuu soo dhowaan maayo xataa tusbixa ilaa aad ka soo waaberiisato fakhallaytu sabiilahu or iska tagamarkan hadda wuxuu ku sii daayey marka waxaas uu ka maqlay faasbaxtu waan soo waabariistay faqaala lii rasuulu اlah sal slam maa facala asiiruka albaarixa qultu yaa rasuula allah zacma wuxuu sheegtay annahu yucallimunii inuu barayo kelimaatin kelimado yanfacunii اllaahu biha alla ugu anfacayo fakhallaytu sabiilahu waa iska dhaafay marka qaala maa hiya maxay yihiin qultu qaala lii wuxuu igu yidhi idaa aweyta ilaa firaashika faqra' aayata alkursiyi min awaliha xataa takhtima alaayata allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu اlqayuum waqaala lii wuxuu igu yidhi lan yazaala calayka min allahi xaafidun ilaahay qofku dhowraa xag alla aggiisa alla xaggiisana ka ahaaday korkaagana ilaalinaya ka tegi ka zuuli maayo lan yazaala ka tegi maayo min allahi xag alla xaal uu ka yahay xaafidun midku dhowro calayka adig korkaaga ka tegi maayo kaas walaa yaqrabaka shayطaanun shayطaanna kuu soo dhowaan maayo xataa tusbixa ilaa aad ka soo waaberiisato wa kaanuu waxay ahaayeen buu yidhi raawigaa dhahay marka saxaabada axrasa shay-in shaykan loogu dadaal badan yahay wa kaanuu waxay ahaayeen axrasa shay-in shay ka ugu dadaalka badan cala alkhayri khayr korkii loo dadaalo yani waxay ahaayeen dad khayrka aad iyo aad korkiisa ugu dadaali og saxaabada marka aniga saxaabiga khayraa laguu sheegayo haddii la yidhaha keenu dhahay hadhow dabcan isaga waa iska kala baaraan ayb muxadiisiintu waxay yidhaahdaan idaa katabta faqamish ayb haddii aada wax qoraysid qor wax walba dad laakiin marka aada wax sheegaysid oo aada rabto marka inaad wax sheegtana fafatish wixii marka kala saarsaar wixii saxiixa reebo wixii kale ka tag ayb ile marka hore adiga ma awoodi kartid ninkaan afkiisa faa'iido badanoo ka daldalaya haddaad tidhaahdid wixii saxa waa ka tega wixii qaldan daqiiqadaas marka adiga ma kala saarsaari kartid iska wada qor hadhow fatash kala saarsaar ayb saxaabada marka khayrka aaday ugu dadaali jireen bacdi naas marka waxaa dhici karto culummadii dambena qaar badana sidaas oo kale a khadiibulbaqdaadiya ka mida waxaa la yidhi qof wax uu ka faa'iido ama cilmi uu ka helaayo ma jirin ilaa hadduu arko ma ka tegi jirin walidaalika markii xanaabilada asalkiisa hore isaga dadkiisa xanaabilay ahaayeen waxyaabihii marka ay kula dagaaleen waxaa ka mid ahaa qof walbo ayuu cilmiga ka qaadi jireen markaa waxay yidhaahdeen dadka qaarkood marka saasay qabaan iyo dadka qaarkood bidcay qabaan kuwa saasay qabaan kuwa saan waaye marka wax ka qaadinay dhihi jireen isaguna marka wuxuu arkaayo cilmiga in qof walba laga qaado hadhow marka wixii qaldan iyo wixii saxan inuu kala fatasho dee nin kala fatashi karana waa ahaa qofkaasaana laga hadlaa dabcan ayb wuxuu yidhi marka faqaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi amaa inahu shanigu wuxuu yahay amaa inahu isaga qad sadaqaka run buu kuu sheegay wahuwa kaduubun waa been badane lah runuu kuu sheegay buu yidhi markaan laakiin waa beenlow marka qofka beenlowga inuu mar run sheegi karaa laga qaadana qofka sharta badan mar in khayr ka imaan karan khayrkaas ama waxaas uu sheegaya marka baail ma noqonayaan ayb hadday wax baail ku noqonayaan saasoo kale shaydaan wixii uu sheegaa baail waayo la dhehi lahaan ayb shaydaanku wuxuu yidhi ayatulkursi haddaa akhrisato shaydaan ma arkaysid isagii aana dhahayeen rasuulkii marka muxuu yidhi runuu kuu sheegay ayb taclamu ma og tahay man tukhaadibu cidaad la khidaabaysa mud alaai layaalin saddex habeen yaa la hadlaysa ma taqaanaa ya abaa hurayrata qaala laa buu yidhi maya qaala daaka shayaan shaydaanaa la hadlaysa shaydaanku marka inuu issoo ekaysii karo dad tashakul uu leeyaha laga qaadana ayb maxalushaahidkana markaa de tarjamada tii aan sheegnay unbaa marka maxalushaahidkeeda uyahay faa'iidada iyo ku jirtana halkaanuu aad ugu sii caddeeyey baabun ay haadaa kani baabun waxyaalaan iska dhammaystirayna baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa baaca alwakiilu wakiilka haddii uu gado shay-an wax faasidan oo faasid ah fa beycuhu marduudun beyciisu waa marduud adiga haddaad wax faasida gadda beecaadu marduudu ah wakiilku hadduu gadana waa marduud qaala xadaanaa isxaaqu qaala xadaanaa yaxya bnu saalix qaala xadaanaa mucaawiyatu huwa bnu salaam can yaxya qaala samictu cuqbata bni cabdilgaafir annahu samica abaa saciidin اlkhudriy radia allahu canhu qaal jaءa bilaalu bilaal baa yimid ilى الnabiy sal ا l slama bitamrin ayuu la yimid barniyin waa nooc timirta ka mida faqaala lahu nebiyu sal l slam min ayna haada xaggeed ka keentay tan qaala bilaalun bilaal waxa uu yidhi kaana cindii tamrun radii'un timir foolxun ayaa agtayda ahayd fabictu minhu waan gaday saacayni laba suus oo kaas ah ayaan bisaacin suus ku gaday tan ah linucima الnabiya sal ا slam saan nebiga u qoodinno faqaala الnabiyu sal ly slam cinda dalika nebigu meeshaa agteeda wuxuu ku yidhi awah awah waa kelmad xanuunsi caynu ribaa haadihi tani caynu ribaa waa ribadiiyo rasmi ah waay tan laa tafcal ha samaynin walaakin idaa aradta haddaad doontid an tashtariya inaad gadato fabici tamra timirta gad bibeycin aakhara beec kale ku gad uma اshtari bihi lacagta aad ku soo gadato wax ku gada markaa midmarka beeci inuu faasid yahay baa nebigu sheegay salى اllahu عalayه ali wasalam xadiidka waxaa laga qaadanaya wixii laga shakisan yahay in la baxtiyo ribalfadli nas ayuu ku yahay inay jirto imaamku inuu arrimaha diiniga iyo dadka baridooda iyo qofkaan aqoonin siduu ku bari laha inuu ku dadaalo shayga mubaaxa sida loo gaarana inuu tuso waxyaabahaas oo dhan baabu اlwakaalati wakaaladii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fi اlwaqfi waqafka iyo wanafaqatihi iyo waqafka bixintiisa wa an yuطcima sadiiqan iyo inuu wax ka siiyo waqafkii uu maamulayay nin saaxiiba lahu isaga u sugnaaday wayakula inuu isagu cuno bilmacruufi uu ku cuno qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaanaa sufyaanu can camrin qaala fii sadaqati cumara radia اllahu canhu wuxuu ka yidhi laysa calى اlwaliyi weliga korkiisa ma aha nin junaaxun wax dembi ah an ya'kula inuu cuno wayu'kila ou cunsiiyo sadiiqan saaxiib lahu isagoo u sugnaaday hayra muta'ahilin isagoon ka samaysanaynin oo ka qaadanay ka dhiganaynin maalan maal isagoon maal ka yeelanaynin ayb wuxuu cunaayo waa loo ogolaya laakiin maal inuu ka dhigta maya shuruudii ugu jirtay fa kaana ibnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa huwa isagu yeli inuu maamulaayo sadaqata cumar cumar sadaqadiisii waqafkiisii isagaa maamuli jiray yuhdii linaasin dad ayuu u hadiyeyn jiray min ahli makata reer maka ah kaana yanzilu calayhim kusoo degi jiray korkooda kaana uu ahaa yanzilu inuu ku degaayo calayhim korkooda baabu lwakaalati fi lxuduudi wakaaladii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baabyahay xuduudda dhexdeeda laysu wakiisho ayb yani xadkan orodoo bax soo oofiyo adiga soo gud imaamkii baa nin diraayo wuxuu leey bax qofkan soo ciqaab ciqaabtaa ciqaabtaaduu mutaysta adiga ka samey wakiil iga noqo taa inay bannaan tahay قال xdثna أبوالوليد qال أخبرnا الليث عن بن شhهاaب عن cبayd اللh بن cبد اللh عن زيد بن khالد وأbي هريرة رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه لي وسلم qاaل نبgu wuxuu yihi wqdu jarmaad yaa unaysu unaysow إlى امرأةi haadaa ninkan naagtiisa u tag fain اcتarafat hadday zinadii qirato farjumhaa oradoo soo rajmi yaa xuduudda iskale imaamka iskale nebiga lahay laakiin ninkan uu diray yo wakiil ka yahay imaamkiiba wakiil ka yahay alwakaalatu fi lxuduud saas qaala xadaثana bnu salaam qaala akhbaranaa cabdulwahaab aلthaqafiyu can ayuuba can ibni abi mulayka can cuqbata bni اlxaariث qaala jii'a binucaymaan ayaa lala yimid ow ibni nucmaan shaariban isagoo soo cabay khamro faamara rasuulu lahi sal slam nebigu wuxuu amray man kaana fi lbeyti dadkii guriga ku jiray an yadribuuhu inay garaacaan qaala fakuntu ana waxaan ahaa anigu fii man darabahu dadkii karbaashay oo garaacay fadarabnaahu waxaanu ku tunnay binnicaali kabo waljariidi iyo laan laantimireedaan ku tunnay ku dhufanay marka nebigu dadkaasuu sameeya yidhi isagaa wakiil ka noqday isagaa wakiil ka noqday baabu lwakaalati fi lbudni wa tacaahudiha wuxuu u baab yahay wakiil layskaga noqdo fi lbudni halaha oo hadyiga ah wa tacaahudiha iyo ka warqabkeeda qaala xadaثana ismaaciil bn cabdillaahi qaala xadaثanii maliku can cabdillahi bni abi bakrin bni xamin can cabdillahi bn abi bakr bni xasmin can camrata binti cabdiraxmaan annaha akhbarathu qaalat caaishatu waxay tihi ana fataltu qalaa'ida hadyi rasuuli lah sal slam nebiga hadyigiisii qoorxirkoodii anaa soohay biyadaya labadeeda gacmoodaan ku soohay uma qalladahaa rasuulu lahi sal slam nebigii baa u qoorxiray biyadayhi labadiisii gacmood buu ugu qoorxiray uma bacaa bihaa maca abii aabbahay ayuu markaa la diray aabbahay u dhiibay falam yaxrum calaa rasuuli lahi sal salam nebiga kama xaaraan noqonin shay-un wax axallahu llaahu lahu alla uu xalaaleeyey xataa nuxira alhadyu ilaa hadyigii la gowracay maxalushaahidka waa maxay nebigu hadyigiisii yo u dhiibay abuubakaroo u dhiibay inuu markaa xaramka ka geeyo waa alwakaalatu fi اlbudni meeshaas waa iska caddaha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa qaala rajulu ninku haddii uu yidhaah liwakiilihi wakiilkiisa uu ku yidhaahdo dachu niyaho waxaani dhig xayثu araaka allaahu meeshii ilaahay ku tuso adiga dhig oo ku bixi wa qaala alwakiilu wakiilkiina uu yidhi qad samictu maa qulta waxaad tihi waa maqlay qaala xadaanii yaxya bnu yaxyaa kanna marka waxaa weeyaan waa wakaalo oo muطlaq ah qال xdثnii yaحyى بن yaحyى qال qرأت عlى mالك عن إسحاaq بن cabdاللahi أنhu samca أنس بن mالك رaضي الله عanهu yquuل kana أbu طلxةa أbu طلxa wuxuu ahaa أkara أnsاariyin bاmadinati أkara أnsاariyin ansaari ka ugu badan biاlmadيnaةi madiino joogo maalan xagga maalka وakaana أxaba أmwaalihi ilayhi biyaruxaa maalkiisa ta loogu jacayl badan yahayna beertaasay ahayd wa kaanad waxay ahayd biruxaa mustaqbilata almasjidi masjidka midii kusii jeedo xagga qiblada ka wa kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yadkhuluhaa inuu waagalaayey wayashrabu min maa'in biyo ayuu ka cabaayey fiihaa ayibun dhexdeeda ayuu biyo maa fiihaa ayibin dhexdeeda ayuu biyo macaan ka cabaayey فلما نزلت لن تناaلوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قاaم أبو طلحةa waa kaca إلى رasuuل اللh u kaca sل اه عليه وسلم فqاaل wuxuu yihi yا رasuul الله إن اللaهa تaعaaلى aلa يquل في kitaabihi kitaabkiisa wuxuu ku oranayaa لن تناaلوا البر حتىa تنفقوا مما تحبون وإنa أحب أموالي إلya بيرxاa maalkayga ka loogu jacayl badan yahayna waa بيرxاa وإنahaa صدقة للaahi iyaduna waa صدقo ilaahay dartii arjuu birahaa khayrkeedaan rajaynayaa wadukrahaa kaydkeeda cind allahi ilaahay agtiisaan ka rajaynayaa fadachaa dhig yaa rasuula allah xayu shiita meeshaad doonto adiga dhig meeshaad doonto faqaala bakin ayuu yidhi liban daalika kaagaasi maalun maal weeyaan raa'ixun socday daalika kaagaasi maalun raa'ixun weeyaan raabixunna waa la dabay qad samictu waan maqlay maa qulta fiiha waxaad ka tiri wa araa waxaan ra'iyeynayaa in malaynayaa an tajcalahaa fi laqrabiin qaraabada inaad siiso qaala afcalu yaa rasuul allah waan yeelaya faqasamaha abuu dalxata ayaa qaybiye ou qeybiyey fii aqaaribihi wa bani camihi ayuu u qeybiyey ilma adeeradiis taabacahu ismaaciilu can maalikin wa qaala rawxun can maalikin raabixun meeshaa raa'ixunta baabu wakaalati اlamiini fi اlkhisaanati wa naxwiha qofkii amiinka ahaa ee la ammaanaystay wakaaladiisii xukunkeeda caddayntiisiiba ubaabay fi lkhisaanati qasnada lagu ammaaneeyey ama maqaasiinka oo naxwiha iyo qaala xadda markaa wuxuu ka rabaa qofka furaa khasnada furaheeda iyo hayo shaqadaa loo diro loo wakiisha qaala xadaanii moxamed bnu اlcalaa huwa abuu qurayd qaala xadaanaa abu usaama can burayd bni cabdillaahi can abi burdata can abi muusa radia allahu canhu can الnabiy sal ا l slama qaal alkhaasinu اlamiinu furahayaha aaminka ah alladii kaasoo yunfiqu bixinayo warubbamaa qaala inuu yidhi alladii yucdii midka dhiibayo maa umira bihi wixii la amray kaamilan iyagoo kaamila muwafaran la oofiyey la dhammaystiray dayiban nafsuhu nafsadiisu ku wanaagsan tahay ila aladii kiina siinayo umira bihi loo amray axadu lmutasadiqayni labadii wax sadaqaysatay midkood xadiidkan wuuna soo maray hadda ka hor tarjamadii xadiidkuna waa ismudaabaqaynayaan wbاllaahi towfiiq sal اllah wslm calى nabiyina mxamed